waaqifa inuu istaagona lama ogolo mulxaniyan xaaliya mid isa soo qalloociyey fii xaddi araakiciina kuwa rukuucay xaddooda isa soo qalloociyo intaa isa soo qalloocisid kan rukuucay xadduu gaari jiray waa inaadan gaarsiinin marka xadduraakiciin qofka raakica xaddiisa waa inaadan gaarin ama wax u dhow aadan gaadhsiinin haddii qofka uu isa soo qalloociyey waana taagan waan taagnahay buu leeyahay cilladna uguma wacno uu isa soo qalloociyey ilaa uu ka soo gaaro xaddii raakiciintana mid rukuuc usoo kacayna ma aha oo saasaabaan ku taagnahay buu leeyahay ama xadduraakiciintii nin rukuucay xaddiisii mu uusan gaarina wuu usoo dhowaaday xukumkeedu kuu sheegayaa fiir marka walaa an yaqifa inuu istaagona lama ogolo munxaniyan xaalu yahay mid soo hoobtay fii xaddi raakiciina kuwa rukuucay xaddooda soo gaaray usoo hoobtay lama ogolo marka fain lam yabluq hadduusan gaarin inxinaa'uhu inxinihiisa xadda raakiciina hadduusan gaarin kuwa rukuucay xaddii ninkan waa raakic la dhihi lahaa mu uusan soo gaarin laakiin kaana wuxuu ahaaday ilayhi ilaa xaddi raakiciina aqraba mid u dhow buu ahaaday oo xadduraakiciin ayuu u soo dhowaaday laa tasixu salaatu salaaddiisa asixi mayso liannahu hayru muntasibin mid istoosiyey hayrkii waaye istoosintaana tan la doonayo oo shardiga muctabarkee taa waaye taasaa qiyaam la dhihi kara marka haddii madaxa uu marka qofka sidaas oo yidhahdo ka warran taasuu kaaga warramaya walow adraqa hadduu raariciyo ra'sahu madaxiisa ay khafadahu oo hoos u soo dhigo bigayri inxinaa'in isagoon dhabarka soo qalloocinin saxat salaatuhu bilaa khilaafin salaaddiisa way ansaxaysaa liannahu muntasibun mid taagmay baa lagu tirinayaa ninkaasi marka meeshan wuxuu noo gelayaa marka walow lam yaqdir ninka fadhiga kama kici karo kama kici karo in la kiciyo mooyaane fadhiga haddii la kiciyo wuu istaagi karaa wuuna soo rukuuc karaa wuu sujuudi karaa laakiin fadhiga in laga kiciyo markasta rabaa ninka marka qiyaamkii mawaajib bay ku tahay mise kuma aha masaladaasu kaaga warramaya marka haddii uu helayo qof u kaalmeeyo walow lacagba ha ku bixiye inuu samaysto waajib bay ku tahay hadduusan qofkiiba helaynin ama lacagtiiba helaynin fadhigu markaa iskaga tukanaya masaladaasuu kuusoo wadaa fiiri marka walow lam yaqdir waa masaa-ishii aan fiqigeenaba ku arki jirna waayo kutub lfiq tii unbaa marka lagu soo ururiyayo si mukhtasaroo habaysan lagugu sheegaya salaadana khusayso walow lam yaqdir ninkii hadduusan karaynin marka cala nuhuudi hingasho ayuusan karaynin oo u istaago ilaa bimuciinin nin u kaalmeeyo mooyaane uma idaa nahada markuu hingado oo uu istaago laa yata'adaa kuma dhib mudanayo bilqiyaami inuu istaago wax kiciyo unbuu la'yahay dad nooca waanu aragnay wax kiciyo hadduuba helo wuu taagnaani karaa ee laakiin hortan uusan kici karin uma idaa nahada hadduu hingado laa yata'adaa kuma dhib mudanayo bilqiyaami istaaga lazimahu waxaa waajib ku ah alisticaanata lazimahu alisticaanatu kaalmaysi uu kaalmaysto ayaa waajib ku ah uu qof u kaalmeeyo macnaa doonto waayo imaa biimaa bimutabaricin mid ku tabarucayo majaanan bilaash u kaalmaynayo oo mutabarica ku tabaruco oo garab joogo oo ku garab tukanayoba oo markii uu kicitaan u baahdoba intuu gacanta saa ugu dhiibo kicinayo ku tabarucayo hadduu helayo aw biujrati lmitl ama ujradii ujratulmithl ujrada shaqada noocaasoo kaleeto ah ujradii la qaadan lahaa oo kaleeto nin ugu qabto ayuu helaya meeshaa maxaa baxaya waxaa baxaya haddaadan ninkiiba helaynin ama ninkii waad helaysaaye lacag lacagtii ku habbooneed ka badan buu doonayaa walow lacagta aad aada tabar buu ahaysid haddii ninkan uu lacagta kugu qaalaynayo oo lacagtii caadigeed hawshaa in lagu qabto lacag ka badan buu doonayaa wax alla wixii xagga buyuuc baad ku arkaya ujratulmatalkiisa wixii la dhaafiyo waad waad ka baxaysaa sharciga markaa xaggiisa macduur baad noqonaysa xajka xajka ah haddii lagugu daro lacagtii kugu fillaan lahaydee caadiga ah mid dulmi ah tan hadda zamankan taagan oo kaleeto weeye haddaa adugu aadan iskaga tabarrucaynin macduur baad noqonaysa macduur baad noqonaysa wa imaa biujrati lmitl in wajadahaa haddii ujrada uu helayo in uu ujratulmithl ku bixiyo ama mutabaric hadduu helayo uu u doonto waajib bay ku tahay waa goorma ay in kaana muusiran mustadiican nin mu'sir ahoo xoolo qabeena maal qabeena oo mustadiicahoo karayo arrinta hadduu yahay wey oo maalin walba salaad walba waxa uu tobankii shilin labaatankii shillinka uu siin lahaa garabka maarata yani gacan u faragodayo ayuu helayaa wuu iska bixinaya lacagta waay hada kulluhu fi اlqaadiri calى اlintisaab ay اlwuquuf ninkaas waxa aan hadda arrimaha ka hadlayno ee istaaga uu waajib ku yahay walow nin u kaalmeeyoba ha noqote waa kii karaya weye inuu taagnaadoba amaa hadduusan qofka waa wuquuf taagni uusan karaynin ka waran masaladaasu hadda kuu bilaabaya faama alcaajizu kii ka cajizay alladii kaasoo taqawasa dahruhu dhabarkiisa uu soo gotay limaradin buu u soo gotay ow kibarin ama duqnima ama marad wa saara fii xaddi araakiciina ninka aan leenahay waa inuu intisaab la yimaado oo lafihiisa uu toosiyo walow xataa haddii fadhiga uu ku harayo oo laakiin nin ka kiciyo uu doonayo markaa uu si fiican lafihii u toosinay allaha ka dhige ninka aanu sidaa leenahay waa ninka istoosin karo waay amaa kaaban istoosin karine sidanba alla ka dhigayo marad buu maradba uu sabab ah ama duqnima wasaara ahaaday fii xaddi araakiciina xadd raakiciin soo gaaray fayalzimuhu lqiyaamu fayalzamuhu lqiyaamu ninka isagee istaagid baa waajib ku ah uu istaagayo intaa agoodiisa ah qiyaamku waajib buu ku noqonayaa istoosintii waajibkuma ah maanta maxaa yeele ilahay baaba kusoo goday soo maa intaa un adigu aad gaari karto intaa isgaarsiin bas intaa un ku taagnaw waa yeel soo goto weeye istoosi lama dhahayo ma agood buma haye faidaa marka rukuucdii iyo sujuuddii heerkii uu rukuucda ku rukuuci lahaabuuba taagnidiisa ay tahayba marka uu u baahdo marka inuu rukuuco sidee buu yeelayaa marka wax yar buu ku daraya haddii uu ku dari karo hadduusan ku dari karinna madaxi wixii lamida buu ka ishaaraya wuu iska sujuudaya marka fa idaa araada rukuuca rukuuc hadduu doono ninkaa soo gotay oo ilaahayba soo goday rukuuc hadduu doono zaada wuu un ziyaadinayaa fi linxinaa'i isqalloocinta inxinaha hoos oo madaxa loo dhabarka loo qalloociyo weeye wuu sii kordhinaya ila horteera buu rukuucsanaya mogta ha sii kordhiyo in istadaaca haada arrinkaa hadduu karo in istidaaca hadduu karo dhe hada huwa saxiixu sidaa weeye sida saxiixa waa liqowlihi sala allahu calayhi wasalam fi alxadiidi saxiix nabiga xadiidkii saxiixa wuxuu ku yidhi idaa amartukum haddaan idiin faro biamrin amar haddaan idiin amro fa'tuu kala imaada minhu amarka xaggiisa ma stadaactum waxaad kartaa istaag baa nala faray marka istaaggii marka adugu waxaad kartaa ilaa xaddu raakiciin xaddii rukuucdaad adigu istaagi kartaa oo saa u qalloocan weeye istaaggaadii intaa un istaag sujuud baa lagu faray sujuuddii booski waxaan u jeedaa rukuuc baa lagu faray rukuucdii booskaad kasoo ku soo rukuuci lahayd baabay taagin ay tahay soo maaha ishaarun haddaad wax ku dari kartona wax yar ku dar shay haddii lagu faro waxaad karta unbaad kala imanaysaa waay salaatu almariid aladii yastadiicu alqiyaama walaa yaqdiru cala alrukuuci aw isujuud intaan wuxuu masaladan yar wuxuu nooga hadlayaa marka qofki wuu istaagi karaa wuu taagnaani karaa laakiin sujuud iyo rukuuc maba karayo sidee buu yeeli marka ninka noocaas mas'alada ma fadhi buu qaadanaya kursi baa loo dhigi si dadka ay yeelaan mise taagnidiisuu sujuud iyo rukuuc ka ishaaraya waxaad arkaysaa dadka eshiyaanka weliba usii badan iyo afrikaanka waa iyagana way sameeyaan qof baa sujuuddii iyo rukuucdii ay dhibku mudyaa dhib ay dhibku noqonaysaa kursi baa loo dhigi laakiin wuu istaagi karaa oo waa nin digdiglaynaya shaqaysanayo ordaya waay masaajidda waad aragteen markaasaa kursi loo dhigi ruuxii sujuuddii iyo rukuucdii buusan karaynin kursi buu qaadanayaa kursigaasoo isagoo ku fadhiya sujuuddii iyo rukuucdii ka ishaaraya salaadda asixmayso maxaa yeelay qiyaam wuu karaya qiyaamkii uu karayey muxuu oga tagay sujuud iyo rukuuc muusan la imaaninoo waa kuu ishaaray laakiin rukni uu karayey buu ninkan ka tagay ninkaa marka waxaa la doonayaa sujuudda iyo rukuucda kulley uu ishaarayo kursi waxba ha u qaadane adoo taagan taagnida waa waajib bay gaarkeeda u tahay taagnida faatixadaada ku aqri ishaaradii adoo kursi ku fadhiad ishaari lahayd taagnida ka ishaar madaxa iyo rukuuci sujuud madaxa ka soo ishaar salaadaadin taagnidaa ku dhamaysada intaad kursi ku kor dhamaysan lahayd taagnida maxaa yeelay intaad taagan tahay rukni waajib baad markaa adugu waad la timid oo kii fadhiya uusan la imaanin masaladaas markaa noo sheegaya sheekh haddii marka taagnida qadarka faatixada iyo qirada taagnaani kartaa sujuud iyo rukuuc la ogaamaba karaysidba taagnida laakiin waxaa taagnaan kartaa salaadoo dhan ma taagnaan kartide kursiga waad u baahan tahay inaad ku yarnasato oo intaad taagnaani lahayd maalan faatixada la aqrinayo o imaamku uu aqrinayey haddaad ma'muum tahay waa taagnaani kartaa laakiin waktigii la sujuudayey waktigii la rukuucu kuu sii dheeraani markaa kursigii ku darso marka kursiga ha ku yaallo istaag marka inta aad taagnaan kartay faatixada iyo la akrinayo iyo suuradda ka daran imaamku taagan yahay taagnow markii sujuudda iyo rukuucda la gaaray ilaan taagnii baa dhibkaasoo gaaraya sii badatay fadhiiso marka sujuudda iyo rukuucda markaa la imo waxaa la diidayaa xadiidka nabiga fii saxiix albukhaari waa maxay idaa amartukum biamrin faatuu minhu man istaactum amar haddaan idin faro waxaad kartaan kala imaada marka taagnidii waad kari kartay ama kulligeed ad karaysay ama bacdigeed ad karaysay ha ka tegin waayo masaladaasuu noo sheegaya fiiri marka masأlaة muhimaة masأale muhima wayadul wuxuu ku tusinayaa qowluhu nabiga qowlkiisa salى الlahu عalayhi wasalam uu ku qowlayo salli tuko qaa'iman xaala tahay mid taagan fain lam tastadic haddaadan karin qiyaamka faqaacidan adigoo fadhiya tukada xadiidku waa xadiidkii cimraan ibn xuseyn ninkii baawasiirta qabayeen soo marnay ee nabiga uu u ruqseeyey salaada faradka ah ilan wuu kari waaya taagnida ee fadhi ku tukaalay salli qaa'iman قyaam gomaad ka tegi kartaa fain lam tastadix hadaad qyaamka kari weydo faqaacida iyo wa qowluhu nabiga qowlkiisa salى الlahu عalayhi wasalam ee hadda aan soo marnay ilan qyaam baa nala faray oo waajibna looga dhigay kadib maxaa haddaba la yidhi idaa amartukum haddaan idiin amro biamrin amar fa'tuu kala imaada minhu amarka xaggiisa mastadactum wixii aad kartaan labadaa xadiis isugeyntooda waxaan ka qaadanayna oo mid ka hore uu qiyaamkii waajibiyey kan dambena uu kuu sheegay wax lagugu waajibiyey wixii aad ka kartaad kala imanaysaa haddaad wada kari weydo waxaan ka qaadanaynaa calaa ana almariida ninka mariidka alladii mariidka oo yata'aharu ku dhib mudanayo min asujuudi aw irukuuci yata'aharu ku saamoobay macnaha ku dhib mudanayo waaye min asujuudi aw irukuuci sujuudda iyo rukuucda ku dhib mudanayo laakiin wayastadiicu lqiyaama qiyaamka karayo laabudda maaran lahu isaga looga maarmo min alqiyaami xaasil ninkaasi maaran xaggiisa oho qiyaam looga maarmo maarankaama laabudada khabarkeeda waa laska gooya xagga naxwada laabudda maaran laada waa tii tacmalu camala inaheed wey laabudda maaran lahu looga maarmo min alqiyaami xaasilun maarankaa mid jiro maaha waa inuu istaagaa waayo fain taraka sujuud iyo rukuuc ma karayo laakiin qiyaamka wuu karaya ha istaago ee fain taraka alqiyaama istaagiddii buu ka tagay marka wa jalasa calaa kursiyin kursi buu ku fadhiistay maalan kama yafcaluhu lyawma maanta sida ay yeelaan bacdunnaasi dadka barkooda alladiina kuwaasoo yashtakuuna ka sheeganayo min maradin jiro oo fii fiqaari dahri dhabarka lafduudaha jiro ay ka sheeganayaan darteeda u falo sida ayada oo wayusalluuna tukanayo jaalisiina xaalay yihiin iyagoo fafadhiyo oo kuraas ku fadhiyo ama dhulkaba fadhiyo maca qudratihim cala alqiyaami karitaan ay karayaan istaagitaan maceeda bay fadhiisanayaan wayanxanuuna way ishaarayaanoo way isqalluucinayaan lilrukuuci iyo wasujuudi fa salaatu haaulaa'i kuwaa salaadooda baadilatun baail weeye wagayru saxiixatin mid saxiixa hayrkeeda waayo maxaa yeelay liannahum iyagu tarakuu way ka tageen alqiyaama istaag bay ka tageen maca qudratihim calayhi cala alqiyaam iyagoo qiyaamka karaya bay ka tageen qiyaamkuna waajib waaye wixii qofka uu ka karo muxuu ogala iman waaye faama rukuucu rukuuc iyo wsujuudu sujuud falahum waxaa u sugnaaday an yajlisuu inay ku fadhiistaan calaa kursiyin kursi inay ku fadhiistaan faama rukuucu rukuuc iyo wsujuudu sujuud falahum waxaa u sugnaaday an yajlisuu in ay ku sujuudaan inay ku fadhiistaan dheh calaa kursiyin kursi inay ku fadhiistaan waa u bannaan tahay marka ilan mogtahay sujuud iyo rukuuc oad ishaaraysa kollayba soo ma ah marka sujuud iyo rukuucda xaaladoodii ilan qiyaamka waxaa la doonaya oo markaa taagan tahay unbaa la doonayay qiyaamka markii aad waktigiisii ka soo baxdo sujuud iyo rukuucda xaaladoodii kollay xaalad qiyaam uu waajib kugu aha ma aha haddaad markaa kursi iska qaatod kursigii ku darsato waad iska heli kartaa waxaa kuula mid ah haddii aad qiyaamka wada karaynoo bacdi aad kari bacdigaad kari qiyaamkana waad ista waad taagnaanaysaa bacdigaadan karaynina fadhiga kursiaad ku nasanaysaa waayo falahum waxaa u sugnaaday an yajlisuu calaa kursiyin inay kursi inay ku fadhiistaan fiihi fiigiisa inay ku dhexdiisa inay ku fadhiistaan wayanxanu calayhi qadra alistidaacati lianlaa yalxaqahum dararun fi dalika fiihidaas waxaad moodaa ilan juluuska calaa kursiyin baa lagu fadhiisanaya fiihina wuu noogu daray haddana saabsoo muusan idiin qorin fiihda waxaad moodaa in laga fiican yahay agga carabiya ahaanba marka inay kursi ku fadhiistaan baa u sugnaado heli karaan marka wayanxanuu ay
iska qalloociyaano marka ay sujuudiyo rukuucdii ka sii ishaaraan calayhi calaa kursiyi kursiga korkiisa iyagoo fadhiyo ay sujuudii iyo rukuucdii ay ishaaraan qadra istidaacati kolba inta ay karayaan lianlaa yalxaqahum dararun fii daalika oo kursiga waxay markaa u qaadanayaan haddee ha ku yar naste dhib yuusan ka soo gaarin taagnida iyagoo taagan way ka soo ishaari karaan oo sujuudi iyo rukuucdi way iska taagnaan karaan laakiin haddii ay nasiino u baahan yihiin si dhib uusan usoo gaarin markaa kursiga waktiga sujuud waktiga rukuucda ay ishaarayaan kursiga ha iskaga fadhiisteen ila markaa xaaladii uu taagnida waajib ay ku ahayd way kasoo dhaafeen waa qiyam waa soo dhameeyeen sidaa waaye
mariidi kan buko salaadiisii qaacidan xaal uu yahay mid fadhiyo uu tukanayo idaa cajaza markuu ka cajizo can ilqiyaami istaagidda markuu ka cajizo lahu idaa qacada idaa cajaza markuu ka cajizo can ilqiyaam istaaga markuu ka cajizo lahu ninkaa isaga waxaa u sugnaaday ajrulqaa'imi kii taagnaa ajirkiisa ayuu leeyahay bimacnaa waxaa baabkan wuxuu u yaallaa qof baa bukooday wuxuu kari waayey istaagii oo uu salaada ku tukado waxaa dhacday marka inuu fadhigii marka ku tukado salaada waana la ogyahay inayna isku ajir lahayn salaada taagnida lagu tukaday iyo midda fadhiga lagu tukaday qofkaa marka taagnidii intuu kari waayey markaa ku tukaday fadhiga ajirkii ninka taagan miyuu helayaa mise ma helayo waa uu helayaa mar haddii cajiz dartii ay tahay waxa uu fadhiga ugu tukanayo tawaabkii taagnida uu ku heli lahaa buu ilaahay siinayaa subxaanahu wa tacaala baabkaas masaladaas ayuu baabkan u yaallaa wey qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam xabiibka wuxuu leeyahay lisayidina cimraan ibnu xusayn cimraan ibnu xusayn ninkii la dhihi jiray saxaabigii jaliilka ee karaamada badan lahaa ee baabasiirta ay ku dhacday ayaa nabiga wuxuu nabiga wuxuu ninka u leeyahay man sallaa ninkii tukado qaa'iman xaaluu yahay mid taagan fahwa ninkaasi afdalu ku fadli badan weeye oo fadli badan buu helaya amase fahwa qiyaamku afdalu kii fadli badan weeyaan waman sallaa ninkii tukado qaacidan xaaluu yahay mid fadhiyona falahu waxaa u sugnaaday ninkaa fadhiga ku tukaday nisfu ajri lqaa'imi kan taagan ajirkii ajirkaa niskiisa ayuu leeyahay waman sallaa ninkii tukado naa'iman ay mudajican mid jiifo xaal uu yahay dhinaca ku tukado ilan sunnadu inta waa kuda tukan kartaaye falahu ninkaas waxaa u sugnaaday ajrulqaacidi falahu nisfu ajrilqaacidi kan fadhiyo ajirkii ajirkaa niskii ayuu leeyahay waxaa marka aad marka waxaad bushin kartaa marka tarjamada waxay u tiilay kan fadhiga ku tukaday ee qiyaamka ka cajizay inuu helayo ajirkii kii taagnaa xadiidkanna muxuu caddaynayaa man sallaa qaa'iman fahuwa afdal waman sallaa qaacidan falahu nisfu ajri lqaa'im waad aragtaa soo maah marka dib baad ka fahmi doontaaye kitaab sheekhana waa uu kuu sheegi doonaaye waxaa weeye ninkan cimraan ibnu xusayna baabasiir baa ku dhacday marka maraaxil badan buu soo maray marxaladii u dambaysay taagnida wuu kari waayey in badanna nabiga wuu weydiiyey faradka fadhiga lagu tukanayo yaa rasuul allahi ka waran taagni sunnada fadhiga lagu tukanayo ka waran asilo noocaasoo kala duduwan ayuu nabiga weydiiyey isna maraaxil badan buu soo marayo mar uu dhib ku ahaa istaagu eese uu karayey iyo mar uusan karayninba wuu soo maray xadiidkan wuxuu ka hadlayaa qofkii oo wada karayo qofkii oo wada karayo salaada sunnada ah taagni meeshuu oga tukan lahaa fadhiga ku tukaday wuuna karayaa labadii salaaduna sunno weeye kaa fadhiga ku tukaday wuxuu helayaa istaaga ajirku uu ku heli lahaa niskiisu helaya maxaa yeeley wuxuu sunno weeye soomaa waana wuuna karaya hadduusan karaynin baab gaara wey farad kalemaba sida ma suurowdo in qofka ay taagni iyo fadhi u wada bannaanaadaan faradka kuma suurowdo markuu taagnida kari waayo unbuu faradka fadhiga u kacaya ajirkii kii taagnaana wuu helaya sheekhana wuu ku basin doonaayo fiiri marka maxmuulun xadiidkan waxaa lagu xambaaraya calaa salaati nafli salaaddii sunnada aheyd baa lagu xambaaraya lilqaadiri kii karaya cala alqiyaami qiyaamka kii karayay qiyaam buu karaya wuu istaagi karaa qofkan sunnadiiyu markaa wuu istaagi karay buu fadhiga ku tukaday ajirkii taagnida uu ku helaha niskeedaa la siinaya wuxuuse hadday kari waa tahay oo uu kari waayo istaagii markaa deetana fadhiga uu u kaco haddee wuu kari waayo istaaggii soo maaha ajirkii istaagga waa la siinaya ee kan kala doorta weeye ninka loo kala barbarayo maxaa yeele lianna almariida kan mariidka ahee buko almabsuura ee la baabasiiraysiiyey ee baabasiirta ku dhacday waa sida cimraan ibnu xuseyn ninka ee weeyaane yaxtaaju wuxuu u baahanaya an yas'ala inuu ka weydiiyo can salaati alfardi salaada faradka iyo walqiyaami laha salaada faradka iyo istaageeda wuu ka su'aali laazim wa can salaati nafli nafli sunnaha salaadiisana waa uu ka weydiinayaa aydan iyo walqiyaami laha walxaalu wa ninkaasi yastadiicu uu karayo an yaquuma fii salaati nafli isagoo salaatunafliga salaada sunnaha uu istaagi karo haddii uusan u istaagina fadhiga uu ku tukado su-aasha noocaa wuu weydiinayaa wain kaana haba ahaado qofka mariidka ahee salaada sunnada ah istaaga ku tukan karo oo markaa fadhi ku tukashadeeda ka weydiinayo in kaana haba ahaado fiihi fiigiisa maradun marad haba ku sugnaado oo hayru taqiilin ah marad ama sii cuslin haba haba ku sugnaade eh mar hadduu mariid yahay sunnadan wuu ka weydiinayaa u istaageeda walxaalu wa yastadiicu uu karayo an yaquuma inuu isu taago fii salaati nafli salaada sunnada dhexdeeda inuu istaago uu karayo fa qowlu nabiyi marka nabiga qowlkiisa sala allahu calayhi wasalam licimraan ninka cimraan la yidhahdo saxaabiga hunaa meeshanan uu ugu qowlayo fii hada alxadiidi xadiidkan mutacalliqun binafli sunnaha ayuu ku tacalluqaa xadiidkan wa ama qowluhu qowlkiisii lahu licimraan ugu qowlay fi lxadiidi alaakhar waana soo marna eh salli qaacidan fain lam tastadic baa la yidhi sobaart waa la tartiibiye ka taagni ku tuko haddii aadan karin baa la yidhi fain lam tastadic haddaadan karin istaaga faqaacidan huwa kaasa fii salaati alfardi weeye jamcan bayna aladillati fata'amal jayidan xadiidka marka hadda aanu soo ka soo hadalnay istaagaa fadli badan kan fadhiga ku tukaday kan taagan ajirkii niskiisu helaya kan jiifka ku tukaday kii fadhiya ajirkii niskiisu helaya kan la leeyaha waa kii sunnaha ahaa labaduna wada karayay amaa xadiidka hore oonu soo marnay kan hadda meesha uu inoogu soo celiyaya taagni ku tuko cimraan lagu yidhi haddaad kari weydo markaa fadhiga markaa kadib u kac faradki waay kaa maxaa yeele farad fadhi laguma tukan karo adoo taagnida karayo qaala alimaamu nawowiyu imaamu nawowi wuxuu leeyahy raximah allahu tacaala yajuuzu waxaa bannaan ficlu naafilati salaada sunnada ah in la sameeyo oo la falo qaacidan xaaluu yahay kan tukanayo mid fadhiyo maca alqudrati cala alqiyaami isagoo istaaga karaya adoo istaagi karayo oo xayi ah fadhig waa iskaga tukan kartaa bilijmac ijmac weeye masalada ayada wa daliiluhu alaxaadiidu alsaxiixatu alatii dakarnaaha axaadiida saxiixada aan soo sheegnay weeyo ka hadda baabkan aan kusoo bilownay ayaa ka mid a man sallana qaa'iman fahuwa afdalu mar haddii afdalu la yidhi waxaa weeye wax kalena waa bannaan yihiin waaye waman sallaa qaacidan falahu nisfu ajri lqaa'imka xadiiskaasaa ka mid ah laakiin sawaabuhaa mar hadduu wada karayo sawaabka salaada fadhiga lagu tukaday adoo taagnida karayay yakuunu sawaabka wuxuu ahaanayaa nisfu sawaabi alqaa'im kan tukan ajirku heli lahaa niskeeda ayuu helayaa waay waa lixadiidi cimraan ee horey usoo marnay hadda aan soo maraynay marka walow salla naafilata waa ka marka ninkii kari waaye oo intuu kari waayo deetana saas darteeda fadhigii ugu tukaday waa ka marka walow salla hadduu tukado qofka annaafilata sunnadii qaacidan xaalu yahay mid fadhiyo oo mudajacan mid jiifo lilcajzi cajizid kari waa uu kari waaye can ilqiyaami uu ka cajizay oo uu kari waayey buu fadhiga ugu tukanaya waa jiifka ugu tukanaya walqucuudi fadhiga uu kari waayo jiifka ugu tukanaya fa hawaabuhu ninkaa isaga ah hawaabkiisu hawaabu lqaa'imi bilaa khilaafin maxaa yeelay lowlaa uusan cudurdaarka maanta aad haysato uusan ahayn waa taagnaan lahayd soo ma aha markaa taagnidii kari weydaa marka aad sunnadii fadhiga ku tukatay ama faradkii taagnida lagu tukan jiray baad kari weyday markaas fadhiga ku tukatay soo ma aha kii taagnaa ajirkiisa ayuu maxaa yeele khasnada ilaahay wax baroobaysa ma aha addoonka niyadiisunbaaba la eegaya niyadiisu hadday sax tahayba ajirka ilahay agtiisa waa uu dhooban yahay marka fa hawaabuhu hawaabu lqaa'imi waayo kan taagan hawaabkiisii hawaab lamid aha la sinaya bilaa khilaafin kamaa fii salaati alfardi faradka salaadiisana kuulamid ee qaacidan xaal yahay mid fadhiyo uu tukaday qofkii oo mudajaca mid jiifo lilcajzi darteeda fa ina hawaabaha salaada hawaabkeeda hawaabu lqaa'imi wey bilaa khilaafin intahaa hadalka waa hadalka imaamu nawowi weeyaan raximahu llahu tacaala ee uu sheekha ka soo raray majmuuca uu oga soo raray wey marka hadalkan sheekha marka qultu uu ku intaana gaarin darsigeenni cashirkeenni shalay u mas'alaa jirtay meeshii aanu lahayn erey baa jiray oo maaragtay yacni si xarakada aan khaladnay oo sabqulqalam ahayd waxaa weeye fain taraka alqiyaama wajalasa waliana nabiya sala allahu calayhi wasalam markii kelimo la saxayo ha ka daminina in la saxa la doonaya nafteeda meesha laga saxa la doonaya qultu wali ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam bayana wuu caddeeyey fii axaadiida axaadiis dhexdeeda wuxuu ku caddeeyey katiiratin oo fara badan biana allaha ilaahay tacaala korreey yaktubu in uu qorayo lilmariidi ninka mariidka uu qorayo alcaajizi can adaa'i alcibaada alcaajizi alcaajizi ka cajizay can adaa'i alcibaadati cibaadada gudashadeeda ka cajizay cala alwajhi inuu u gutona ka cajizay alladii wejka oo ya'tii uu ola imaanayo bihi wejkuba assaliimu kii nabadda qabay almucaafa ee la caafiyey ajruhu ninkaa asaga ajirkiisa kaamilan xaal uu yahay min tilka alaxaadiisi axaadiis waxaa ka mid a xadiidu sayidina wuxuu ku leeyahay ninkan ka cajisa shayga cibaadada ah wejkii uu gudan jiray ee wanaagsanaa inuu kula yimaado ka cajisay markii uu caafimaadsanaa ee uu nabadda qabay habkii uu gudanayey cibaadada qofka ka cajizo oo markaa isaga ah sidii si aan ahayn oola yimaado in waaguu fiicnaa sawaabkii laga siinayay cibaadada sida fiican uu u tukani jiray maanta oo cajis darteeda uu la keri waayo sidii wanaagsaneed ajirkii waagii hore uu ka helayay inuu ka helayo oo sidii uu u soconayo sawaabka isaga ah ayaa lagu sheegaya waliana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam bayana wuu caddeeyey fii axaadiida axaadiid wuxuu ku caddeeyey axaadiidta oo kasiiratin fara badan bianna allaha ilaahay tacaala korreeyey yaktubu in uu qorayo lilmariidi ninka mariidka ah mariidkii alcaajizi ka cajizay can adaa'i alcibaadati cibaadada gudashadeeda ka cajizay cala alwajhina uu u guto alladii wejka oo ya'tii uu ola imaanayey bihi wejkuba assaliimu almucaafaa alsaliimu kii saliimka ahaa ee nabadda qabay almucaafaa ee la cafiyey ajrahu inuu qorayo yaktubudaa aan soo marnay mafcuulkeedii waaye yaktubu lilmariidi inuu qorayo alcaajizi ka cajizay can adaa'i alcibaadati cala alwajhi aladii ya'tii bihi asaliimu almucaafaa ajrahu inuu qorayo ajirkiisii buu u qorayaa kaamilan xaal u yahay mid kaamila buu u qorayaa sidaasuu nabiga caddeeyey min tilka axaadiii waxaa ka mid a xadiidu sayidinaa baa ka mid a abi muusa alashcariyi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa marida hadduu bukoodo alcabdu addoonka hadduu bukoodo ow safara amase u safro kutiba waa loo qorayaa lahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa marida hadduu bukoodo alcabdu addoonka hadduu bukoodo ow safara amase u safro kutiba waa loo qorayaa lahu ninkaa isaga ahee addoonkaa bukooday ama safray milu maa kaana milu maa kii masaalkiisa loo qorayaa kaana u ahaa yacmalu kii camal falo muqiiman xaaluu yahay kunag ninkan maanta masaafurka markuu nagaa wixii loo qori jiraa loo qorayaa saxiixan xaaluu yahay mid saxiixoo caafimaadsan ninkan maanta buko markuu fuyoobaa wixii loo qori jiraa loo qorayaa xadiidkaa isaga ah ayaa ku caddaynaya weeye imaamu bukhaari baa saxiixiisa ku warinaya marka addoommaha ayaaba dadka markuu waayeelo ama bukoodo lacag baa loo qoraya beesha la yidhaahdo oo mishaarkuu qaadani jirayah ilaahay ma addoommuhu ka ka wexsan yahay addoommahaba qorayaah marka addoonkiisa markuu wax samayni jiray oo wixii uu ka gaboobo masalan maalintii wuxuu aqrin jiray subax buu aqrin jiray indhihii buu beelayoo subcii buu keri waayooo maba aqrin karoba ama markuu in yar akriyo waa iskaga darsamayaan subci baa sida ajirkii ugu soconaya wuu akrin jiray salaatuleyl buu tukan jiray habeenkii wuxuu tukani jiray labaatan ragcadood ama ka badan ama wax ku dhalow buu tukan ama in buu tukan jiray intii buu keri waayey soo ma ah oo see buu keri waay wuu bukooday ama waa musaafiro kanshuu u waayeba marba hadduu tukani jiray waa qoran tahay salaatuleylka sidii buu u qornanaya saasuu xadiidka ku caddaynaya wa can cabdullaahi bni cumar radia allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam xadiis kalena waa ka marka oosna cabdirasaaqi imaam axmed iyo xaakimi ay warinayaan maa min axadin addoon ma jira buu rasuulka leeyahay oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah kaasoo yubtalaa lagu imtixaanaya bibalaa'in balo masiibo oo fii jasadihi jasadkiisa ahaatay ilaa oo se uu jiro ninka noocaasa amara allahu alla wuu amraya caza wajalla alxafadata malaa'igta xafadada la yidhaahdo alladiina kuwaasoo yaxfaduunahu xifdinayo qorayo kuwa qoro weeye ee addoonka acmaashiisa qoro ee xifdinaya ee wax alla wuxuu ka soo wixii ka soo baxo ficil iyo qowlba wada qorayay ayuu ilaahay wuxuu amrayaa uktubuu qora licabdii addoonkaygaan u qora ilaa anaa imtixaamay maanta e mila maa kii masaalkiisa uu qora kaana uu ahaa yacmalu kii camal falo walxaalu huwa saxiixun uu yahay mid saxiixa wixii uu samayni jiray addoonkan maanta anuu aan imtixaamay een balada jirkiisa ku riday wixii uu samayn jiray u qora maadaama inta uu daa'imo maxbuusan ku xabisan fii wasaaqii fii wihaaqii xargahayga anugu aan ku xirxiray ee marabka ah inta uu ku xirxiranya oo maxbuusuu ku yahay idinku qora khasnadiina lagama soo saarayo qoraa la dhahaya malaa'igta maadaama intuu daa'imo maxbuusan mid maxbuusa fii wasaaqii xargahayga inta uu maxbuus ku yahay qora idinka ajirkiisii u qora saasaa la leeyahay waay وفي رواية عبد الرزاق وأحمد بإسناد صحيح إن العبد أدونك إذا كان هدوها هذا على طريقة حسنة ودفي عن بهيل جري أو عبادة شيء ونفسا وضد ما أنتو حالوج على طريقة حسنة بمعنى عبادة ونفسا بالوج داؤه على طريقة حسنة أو من العب كفو بياني طريقة ونفسا أو عبادة أي كد الصغنى أدونك ثم مريضة أوبكوضو قيل للملك ملك وحلو أرنا يا الموكل لو وكاشي به إسقى أدون إلا أدون والباء أدومها كمدة ملك با للصعداء إلهي أدرى سوى إلهي وحو البؤك ووحى أسمين يو لحظة يكدع عيان يا بقعان يقدع عيان ربي سوى طالع على أدونك أيا هدنا وحى الله سيالي ملك با الله يالي هدنا قريه ووحى كحسيريه أدونك أم با إنت لغو برارجينيه afle inayna ku dhicin ilaahayna waa raqiib waa muraaqabaynaya malagna wuu la socdaa waa uu sii qoraya marka malagya waxaa loo leeyahay uktub lahu u qor ninkan dariiqada wanaagsan ahaani jiray laakiin maanta bukooday u qor baa laleeyahay camalahu camalkiisii u qor ay tawaaba camalihi waaye camalkiisa sawaabkiisii u qor idaa kaana aliiqan markuu ahaa mid sidaysan mid sidaysan ee marabkan maanta aan ku riday ka sidaysan lixdiisa lixaad qabe ee digdiglaynaya markuu ahaa wixii cibaadada ahaa ee dariiqada ahaa ee uu samayni jiray wardigii uu aqrin jiray qoraa la leeyahay xataa uطliqahu ilaa anigu aan ka sii daayo ow ama samee akfitahu aan ka dumo ilaya aniga xaggayga aan usoo dumo oon ka qaato ma
الله عليه وسلم قال وحو يري إذا ابتلي, إذا ابتلى الله الله هدو امتحانه العبد أدونك المسلم أي مسلم كأه ببلاء بلا هدو كو امتحانه في جسده أهاتي فلا جسد كيسا هدي إلهي وكو امتحانه قال للملك إلهي ملك وحو إليهي اكتب له أقر صالح عمله أدومها وحي حما قرى لما دهي موته ملائكتانه waxaa la leeyahay qora saalixa camalihi aladii kaana yacmalu camalkii wanaagsana ee uu samaynayay qoraa la leeyahay laakiin wax sayi oo sii soconaya ma laha ugu sidaa weeye faina shifaahu fain shafaahu dheh waxaa la leeyahay idinku qora fain shafaahu hadduu ilaahay caafiyo ninkaa isaga ah faa'idaa u socoto waa loo sii qoraya soo maaha waa alla caafiye marka hasalahu wa taharahu marabkii faa'idu uu noqonayaayo marabkii faa'idu uu noqonayo dunuubtiisii buu ka dhaqaya wuuna ka tahiraya wa in qabadahu hadduu qibdoodo ilaahay gafara lahu wa raximahu wuu u dembi dhaafaya waana uu u naxariisanaya fain shafaahu hasalahu hasalada faacilkeeda xaqiiq ahaan ilaahay buu u noqonaya maradkan waa la iskaga celin karaa fain shafaahu ilaahay hadduu caafiyo hasalahu ilaahay baa dhaqaya oo dunuubtii buu ka dhaqaya wa taharahu fain shafaahu hasalahu maradkii baa dhaqaya wey oo hadde waxaa weeye sababu dahaaru noqday wadharahu waa uu dahiraya wain qabadahu afara lahu wuu dhaafaya waraximahu uu naxariisanaya faa'ida idaa kaana allahu marka ilaahay hadduu ahaadee tacaala koreeye yaktubu kii qorayo lilmariidi mariidka kii uu qorayo alladii mariidka oo shaqa uu dhibay calayhi korkiisa alqiyaamu istaaga uu dhibay ninkii mariidkaha istaagi waaye mar hadduu ilaahay uu qorayo ee fasallaa tukaday jaalisan salaatahu salaadiisa mar haddii loo qori walxaal huwa saxiixun uu yahay saxiix kaamilatan xaalay tadimar saas lagu qorayo
فإن ذلك أرنك يقتضي وحوكينيا أنه شأن أمر إذا صلى هدوتك أمس أنه منك إذا صلى هدوتك ذو قائما مع المشقة مشقة معيذا هدو قيامك أنت إسكلف قيامك تايد كتك ذو كتب له أجر أزيد وأكثر من أجر الصحيح يا لو قرية وعن سوف فهمني ninkii ku dhibmutay istaaga oo fadhiga ku tukaday salaadiisii oo kaamila ajirkii kii taagida ku tukaday in loo qori fadhiga uu ku tukaday ajirkii taagnida uu ku heliyaa ayaa loo qoraya meesha waxaanu ka fahmaynaa midka isagee sunnada tukanayo waa u wada bannaan tahay soomaliya in wuxuu ku wada tukado haddii uu taagni ay caali u hayo taagnidii uu kari waayo dhib ka soo gaarayo dhib ka soo gaarayo oo fadhiga uu ku tukado taagnida ajirkeedii buu helayaa yaanu fahmnay hadduu marka iskallifo marka wuu iskallifayoo taagnidii dhibka ku ahayd buu ku tukaday salaadii sunnada ahayd taagnidii dhibka ku ahayd sunna laga hadlaya ogow taagnidii dhibka ku ahayd ayuu ku tukaday salaadii sunnaha ahayd ee fadhiga ugu bannaana qiyaamka markuu fiyooba ajirkuu heli jiray ajir ka badana maanta loo qoraya maxaa yeele ajrumashaqu helaya maanta ajrumashaqa ayuu helayaa waayo idaa kaana hadduu cibaarooyin badan baa iska aada kitaabkee oo innada ismigeedii iyo khabarkeedii waxbaa kala fogfog markaasaad ama mafcuulkiiyo ficilkii baa kala fogaanaya marka meelaha inaad ku baraarugsanaataan baa la doonaya idaa kaana allahu allah hadduu ahayo tacaala korreeye yaktubu kii qorayo yaktubudaa faacilkeedii mafcuulkeedi salaatahudaa dambe weeye كاملة تنسلاتها لقد استفوه صحيح جملة معترضة واي ساء الله صعب فيري إذا كان الله الله ضوء هذا تعالى كرية يكتبك قرية للمريض مريض الذي مريض كأو شق أودبي عليه كركي سأل قيام قيام أودبي أو فصلى تكري جالسا حاله هي ثلاثه كيبر ثلاثه قرية ضوء هذه والحال هو صحيح الصلاة كاملة حالة صلاة في كاملة وحاله ولك الله قال حالة صاحب علكي فإن ذلك أرنك يقتضي وحوكينيا أنه ننك إساقا مثل أنه شأني أمري إذا صلى هدوتك ذو قائما حالي متاغا مع المشقة كتب له واللو قريا ننك إساقا أجر باللو قريا أزيد كبضا وأكثر كفر بضا من أجر الصحيح كيف يبا أجر كيسا روت سيدة سيدتي وحي ورسي عائشة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم قال إني ما من امرئ maa min imri'in adoon ma jiro qof ma jiro iska dheh takuunu ay u ahaanayso lahu isaga salaatun salaad ay u ahaanayso bileylin fii leylinna ay u ahaanayso salaadaasi oo fahalabahu ay ka qaalib noqdeen calayhaa salaadii ay oga qaalib noqotay uu tukani jiray nawmu hurdo ay oga qaalib noqotay fahalabahu uu oga qaalib noqday calayhaa cala salaati nawmu hurdo ay oga qaalib noqotay salaadii aad tukan jirtay caawa intaad maanta shaqaysay ayay caawo hurdo kula tagtay oo aadaankii maad ku soo booday ilaa oo sisaa ay dhacdo kataba allaahu alla wuu u qorayaa lahu ninkaase ajra salaatihi buu u qorayaa wa kaana nawmuhu nowm hurdadiisiina waxay ahaanaysaa sadaqatan calayhi sadaqay u ahaanaysaa ajirkiina wuu helay hurdona wuu helay oo maanta aad buu u seexday marka hurdadiina hurdadiina ajir buu ka helay maxaa yeele marka uu fiidkii seexanayo niyo wanaagsan buu ku seexdo intuu seexdo ilan moog tahay shay kasta oo min acmaali dunya ah oo laakiin qarab saxiixa aad niyooto maalan cuntadii waxaad niyootay cuntada waa mubaaxaadkaa lagu tirinaya mubaaxana waa wixii ficilkiisana aadan sawaabka helaynin ka tegiisana madarro inuu keeno mooye uusan dembi kaasoo gaaraynin wey shaygaa mubaaxa haddaad ula niyooto cibaado cibaadou noqda hurdada caadiga seexanayso haddaad istiraahdo ee aad sagaal saac iyo siddeed saac aad soo kacayso aad qiyaamuleylka yaadan lulmoonin oo marka aad taas qalbiga kusii qabato intaad hurdi sadaqa iyo ajir waayo marka ninkan markuu seexanayey inuu soo kaco buu niyeysnaa sooma aha hurdada ajir buu keenayay marka hurdadii marka intii caadigeed waaba caadi salaatuleyl ka horrayn jirtay intan caaw ugu darsantay ee waa ka barisiisayna tii unbay ku daba xidhantao waxaa weeye waa sadaqa ajirkeedii uu sidii u helaya baa la leeyahay ilaa shay kastoo mubaaxa ood ula niyootay sadaqo waa sadaqa waay aad khayr ula niyootay cuntada haddaad ula niyoto soomka beri aad soomayso caawa suxuurta fiidka cashadii ah ugu xoogayso cuntadaas ajir baad ka helaysaa haddaadan taa niyooninna ajir maadan ka hesheenoo waa shay iska mubaax caadi e waaye saas oo ma aha marka markuu ninkan seexanayay waxaa ku jirta soo kac salaad sagaal saac niyadaa horta darteeda ayuu horta hurdadiisii caadigeeda ajir oga heli lahaa hurdadii marka waa ila sii dhaaftay waktigii salaada uu soo kici rabay ee uu niyasa waabay sii dhaaftay soo maaha ajirkii sidii buu u soconaya hurdada lama kala qaybinayo waay wa kaana wuu ahaanayaa nawmuhu hurdadiisiina way ahaanaysaa sadaqatan calayhi wa can sayidina abi muusa alashcariyi radia allahu canh idaa marida alcabdu addoonka hadduu bukoodo aw saafara amase uu safro kutiba lahu waa loo qorayaa milu maakii masaalkii baa loo qorayaa kaana uu ahaa yacmalu kii camal falo muqiiman xaalu yahay mid neg musaafirka saxiixan xaalu yahay mid fayow maydka qaala alxaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala wastudilla waxaa loo deliishtay bihi bilxadiidi xadiidkan calaa ana almariida kan buko iyo walmusaafira kan musaafirka idaa takallafa haddii mariidkii ama musaafirka uu iskallifo alcamala uu isku kallifo kaana wuxuu ahaanayaa camalkaa uu isku kallifay mariidka afdala mid ka fadli badan min camalihi wa huwa saxiixun muqiimu maalan musaafir baa tahay waxaa ruksaad leedahay soonkii waa iska afuri karta mar haddaad musaafirta ilahay baa kuu badiyey laakiin adigoo ruksadii haystay yaa iska soontay soo maaha ajir dheeri baad helaysaa ajir dheeri ah yaad helaysaa maxaa yeele mar haddaad musaafir tahay dhib baad ku jirtaa soo maaha kalif waaye marka soonka aad soontay nowca maa kalifa ayuu leeyahay idaa takallafa alcamala kaana afdala kaana wuu ahaanayaa afdala camalka kaana alcamalu wuxuu ahaanayaa afdala mid ka fadli badan min camalihi wahuwa saxiixun muqiim wa fii hadihi alaxaadiidi axaadiistan dhexdeeda waxaa ku sugan tacaqubun dabajoogsi la daba joogsanayo calaa man duul buuna tacaqub ugu sugan yahay zacama sheegtay ana alacdaara acdaarta almurakhasata rukhsaynayso litarki ljamaaca jamaacada oo laga tago acdaarta ruskhayni tusqidu way ridaysaa alkaraahiyata karaahiyada bay ridi iyo walisma dembigii kasoo gaar lahaa haddii uu iskaga tago jamaacada karaahiyadu ku dhici lahaya dembigii kasoo gaar lahaa unbaa maanta acdaartan ay ka ridaysaa min hayri an takuuna in ay ahaato hayrkeeda ayadoon ahaanin muxasilatan mid u xasilinayso acdaarta lilfadiilati fadiila dadka sidaa ku qowlay saa sheegtay axaadiisanaa ka daba tegaysa bimacnaa waxaa laga hadlayaa maalan jamaacada waa la tukanayo la isugu imaanayo waa sunno mu'akada waaye ama fardu kifaaye weeye bacdulculamaana fardu cayn bay yidhaahdeen laakiin sida saxiixa ah waa sunna mu'akada weeye ama fardu kifaaye weeye marka salaatu jamaacadii acdaar baa jirta qofka u ruksayni inuu jamaacada uusan imaanin acdaar badanoo ruksayni baa jirta marka acdaartaa hadday qofka ku qunto culammada qaar waxay yidhaahdeen acdaarta markii qofkan ay ku timaado haddii isagoo fiyow uu jamaacada tegi waayo karaahiyuu ku dhici lahaa shay karaahiye ayuu ku dhici lahaa ismina wuu ka soo gaari lahaa marka ismiga ka soo gaari lahaa iyo karaahiyaduu ku dhici lahaa ayuunbaa cudurkan maanta uu helay cudur daarkaa maanta uu helay dartii ismigii iyo karaahiyadii kuma dhacayo intaa oo keliyan bay marka acdaarta u taraysaa laakiin sawaabkii acdaartan sawaabkii uu heli lahaa hadduu tago acdaartan darteeda oga joogay jamaacadii sawaabkii ma helayo saasay culamada qaar yidhahdeen laakiin axaadiistan waxay ku tusinaysaa addoonka hadduu bukoodaa la yidhi amase uu safro oo markaa cudurdaar buu hela soo ma ah shaygii cibaadadaha uu samayni jiray uu samayni kari waayo ajirkii baa loo qorayaa baa la yidhi kan muxuu uga duwanya marka salaatu jamaacadii uu tegi jiray ayuu maanta tegi kari waayo cudurdaar darteed marad baa ku yimid wax buu cunay oo uu ka yaabayo in ay islaamka uu ku dhiboodo ama malaa'igta ku dhiboodo maalan toomtiba afkii kasoo uraysaa nin dayn ku lahaabuu meesha ku ogyahay inuu qabsado oo ka yaabaya oo ka meermeeraya intuu wax uga helayo haddii laakiin aad daynta la goosanayso taa iyadu waa xaaraam waxa la ogol yahay maaha laakiin shareecadu waxay fasaxday qofka ay daynta ku weyn tahay inuu iska gudana doonayo oo laakiin ninka daynta kuule ayaa nin kulul ah marka hadduu meesha kaa helo kulootigu kugu dhegi taasaad marka oga yaad jamaacada oga hadhay min acdaari min acdaari jamaaca bay ka mid tahay marka ninka adigu acdaarta noocaas ee faraha badan ee kutubulfiqida sheegaan cudur shay ka mida ayuu masaajidkii u tegi waayey ordkaraayadii way ka dhici ismiga kama soo gaarayo taa waa la isku waafaqay ajirkii wuu helaya marka duu jamaacata wuu heli laha sida saxiixa wuu helaya marka xadiidkana qolyaha lama helayo ajirkaasi xadiidkan axaadiidkana la cirbinaysa oo ka daba tegaysaa waaye wayashhadu lidalika arrinka waxaa u markhaati kacayaaba xadiidu abi hurayrata rafacahu abaa hurayra wuu koriyey xadiidka waa xadiis marfuucehe wuxuu yidhi man tawada'a ninkii weysaysto oo fa axsana wudu'aha weysadiisa wanaajiyo uma kharaja u baxo ila almasjidi masaajidka ayuu u baxay fawajada annaasa dadkii buu helay la kulmay qad salluu xaalay tukadeen acdaahu llahu axadkaasi ilaahay wuu siinayaa midla ajri man sallaa wa xaadara kan soo xaadiray ee tukaday ajirkuu hele buu helayaa waaye laa yanqusu kama nusqaaminayo daalika arrinkaasi min ajrihi shay-an kan xaadiray ee tukaday ajirkiisii waxbaa laga soo qaaday lama lahaae waa la siiyey isaga kanna ilaahay baa khasnadiisii weyneed ka siinayaa waxa wax le marka xadiidka marka wuxuu ku tusinaya sidaad lafdigiisaba ka muuqato ninkii soo weysaystay ee saacaddii baa khaladay oo ama si aadaankii muusan maqlayn waxbaa si ka noqday ama masaajidkii oo salaaddii la dadejiyey oo wax unbaa cudurdaar ku yimid waktigii wakti ka hor ayaan salaaddii la dadejiyey waa soo weysta weystadeeda waa wanaajisay tartiibta waad soo kacday masaajidki waad u baxday dadkii oo salaaddii ka baxay assalaamu calaykum ti baad la kulantay meesha baad kula kulantay kuwaa soo xaadiray maadaama aad niyada wanaagsan ku timid kuna soo talagashay inaad jamaacadaa la tukato taqsiir iyo tacati waktigeedii adugu aad kadib dhacdayna aadan machuudka aadan ahayn haddii adugu aad og tahay in rubuc saac la geli jiray oo aad labaatan daqiiqa kadib timaaday markaa hadde ma aadan dadaalin laakiin ninkii salaadda ka gaar lahaa oo waktigeedii kusoo talagalay ee sidaa haddi tala oga hoos baxday waaye kii soo xaadiray ee tukaday ajirku heli lahaa buu helaya ilaahay hani weeye soo ma ah marka arrinkaasna kuwii tukadayna wax laga soo jafjafaya oo lagaga soo maaragtay yacni qaaraamaya ma ah kuwa waxoodii buuxay qaateen adigana mid kaloo buuxaa lagu siinaya kaas la eg waaye sidaa weeye laa yanqusu dalika min ajrihi shay-an أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وإسناaده قوي وقال سبكي الكبير سبكي كبيiرka waxaa weeye ninka la yidha تقي الدين waaye عبدالوهاaب iبن كافي iبن تmام ninkii لجل سبكي waaye kan yar waxaa la yidhahda isaga tاaجudiin taajkaa yar تقigaa weyn saasay marka kan yar waa kan طبقاadka iyo kutub badan buu leeyahay laba iyo afartan meelaha afar iyo afartan meelahaas ku dhintaba ninkaa hadda waxaasoo kutubay ka tagay waa subkiga yar weeye odayga aabihii ayaa yaa daweynna gaaray oo maarata ninkii faqiiha mujtahidka ahaa buu ahaa fi madhab shaafici mujtahid mutlaqan wuu noqoni karaa la yidhi imaam subki raximah allahu tacaala kan maanta marka waa taqiyudiin waaye وqاaل سبky الكبير في الxلبyات kitaabkiisa xلبyaaت la yihahdo wuxuu ku yidhi man kaanat ninkay u ahaatay waa ka marka hadalkii naftiisa meeshan lagu haya man kaanat ninkay u ahaatay man kaanat ninkay ahaatay dheh caadatuhu caadadiisa waxay ahaatay an yuصaliya in uu tukado jamaacatan jamaaca masaajidka ayuu laazimi jiray jamacadu la tukani jiray fatacadara waa cudurto maanta cudurdaar baa ninkii ku yimidoo fanfarada wuu keliyoobay keligiisa ay qabsatay maanta salaadii ama gurigabaada masaajidkii oo cidloo laga kala tukaday buu tegayba kutiba lahu hawaabu ljamaacati hawaabu ljamaaca loo qorayaa ninkaa isaga waman lam takun lahu caadatun waa ka marka caado kuma yahayn maanta maanta unbaa ilaahay kugu soo laabay un hadde maba aadan wadi jirina maxaad ajir heli markaasaad la kulantay meeshii lagu kala kacay soo maaha jamaacadii ii dhaaftaan ajirkeedia meeshu kuma taallo ninka ninka ragga ahee jamaacada imaani jiray weeye ninka helayo jamaacadii ka tagtay ajirkeeda laakiin min adigan maanta wadla kulankaoo maanta uu meesha lasoo la soo kulmay ku soo laabmay ma aha kaas waa katiibuu sheekha kuu sheegaya waman lam takun ninkay u ahaanin lahu isaga caadatun caado laakiin araada aljamaacata unbuu maanta doonay fatacadara wuu cudurtoobayoo cudurdaar baa gurigii ku qabsadayba masaajidkii buu la kulmi waaye fanfarada yuktabu lahu waa loo qorayaa kaase sawaabu qasdihi labu heli isaga naftiis ciyaar ma aha ciyaar ma aha salaadiis horta waa tukaday soo maaha isaga naftii wax la-aan maaha oo qasidkii maanta uu jamaaco soo tuko isdhahay maxaa yeele xadiidkii saxiixa baa jira soo ma ah man hama bixasanatin ninkii xasano u qasdo oo falo ajirkeedii oo mudaacaf uu leeyahay ninkii u qasdo oo aanan falinna ajrulhami qasidka ajirkiisuu leeyahay marka ninkan maadaama uu usoo qasday qasidkaasuu ajirku leeyahay marka laakiin lahu waxaa usugnaaday lahu waxaa usugnaaday awaabu qasdihi laa awaabu ljamaca awaabljamaacada ninkaa raggaa heli lahaa ee weligii tukani jiray liannahu maxaa yeele wain kaana qasduhu aljamaacata haba ahaadee laakiin qasdu mujaradu wey waa qasdi ay caado la socon waa qasdi keliya wey marka qasdi ay caado la socotay maa kaa kale qasdi iyo maanta usoo qastay iyo caado hore uu lahaan jira iskugu kulmay soomayn intahaa min alfath hadalkaa wuxuu ka soo naqilay sheekha fatxulbaarigaa laga soo naqilay saaxibu fatxulbaari xaafid ibn xajarna wuxuu ka soo naqilay xalabiyaad buu ka soo naqilay ilaa hadalka aanu haynoo dhan ayaa qaalaalxaafid ibn xajarti laga soo bilaabo ilaa halkaan intaha min alfatxi intaa waa hadalkii xaafidka ee fatxulbaariga uu soo naqilay baan ku dhex jirnay ugu qultu wa awdaxu daliilin daliil kan ugu cad oo likalaami alimaami subkiyi alkabiir alxadiidu almutaqadim xadiidka mutaqadimkii weeyeba muxuu ahaa ina alcabda ida kaana calaa ariiqatin xasanatin min alcibaada he jamaacadanaba ka mid ah soo ma ah uu tukani jiro caadada u hay uma marida uu bukoodo soo cudurdaari fatacadaradii weeye qiila lilmalaki lmuwakali waxaa loo dhahaya bihi loo wakaashay ninkan uktub lahu u qor mila camalihi ida kaana ariiqan camalkiisii markuu siidaysnaa uu tukani jiray markuu ariiq ahaa mid lamid u qor baa laleeyahay fata'amar dalika jayidan masalatun warada fi lxadiidi saxiixi waxaa ku soo arooray ana nabiya nabigu sala allahu alay slam qala wuxuu yidhi waman sallaa ninkii tukado naa'iman falahu nisfu ajri alqaacidi qaala albukhari naa'imankaas ku fasir rabaa qaala albukhaariyu wuxuu yidhi caqibahu caqiba dalika alxadiidi naa'iman cindii mudajican waaye haahunaa meesheenna tafsiirka imaam bukhaari weeye naa'iman cindii naa'iman lafdigaa naa'iman cindii aniga agteedan bukhaari ahay mudajican weeye haahunaa meesheennan meesheenna maanta naa'iman mudajican baa looga jeeda imaam bukhaari yidhi wqad warada fi xadiii akhar cind albukhaariyi ana nabiya sal ly sl qal wuxuu yidhi salli qaa'iman war adigoo taagan tuko buu yidhi nabiga sal allahu alayhi wasalam fain lam tastadic faqaacidan sunnadii waay tan maya farka ujeed fark waay kan fain lam tastadic markaad fadhi u kici waa inaad kari weydo istaaggii fain lam tastadic haddaadan istaaggii karin hee faqaacidan xaalatay mid fadhiyo fain lam tastadic facalaa janbin dhinac dhinac xadiidka facalaa janbin buu eeg saddex deraj buu xadiidka sheegay salaada faradkaa istaag ku tukaa layidhi istaagga ku tuku haddaad keri weydo fadhiga ku tuku haddaad keri weydo dhinaca ku tuku xadiidka intaa ma uusan dhaafinin laakiin xanafiyada iyo maalikiyada iyo bacdu shaaficiya waxay dhaheen intaasay ku eg tahay qofka mariidkaa salaada taagnida ayaa horta salaada iska rabaa waa bukooday soo maaha fadhiga ha ku tukado hadduu taagnidii keri waayo wuu keri waaye soo maaha jiifka ku tukado jiifkii buu keri waaye wax ka dambeeya ma laha bay leeyihin maxaa yeele xadiidka jiifkuu ku egyahay laakiin sida ay sheegeen jiifka marka istilqa haddii la dhaho istilqaha ugu fiicano marka madaxa saa uga soo ishaari karo saas waaye marka bacdu shaaficiya oo khaasatan shaaficiyada muta'akhiriinteedii iyo rag badan oo ayagana uun madaahibta kale ka titirsan waxay leeyihiin maya salaada qalbiga inta uu nool yahay ficlu salaadka qalbigu ku xidhan yahay qofka inta qalbigiisa uu nool yahay waxay leeyihiin manaadu salaati xusuulu lcaqli waayo caqliga inuu xaasil ku yahay mar hadduu caqliga joogo salaaddii waa u laga rabaa marka laba dere saddex derajay kasii dambaysiinaya marka jiifka jiifkaad kari weye soo maaha madaxa ka tuko saad rtabaad ahaatide madaxa un ka ishaar madax baad kari weyday soo maaha isha ka tuko isha ka ishaar inta afcaasha waa la iska rabaa marka wixii ficila intaad samayn karto waa la samaynaa indhihii baad ka ishaari kari weydo oo xirribihii baad dhadhaqaajin kari weyday qalbiga marka salaadii waxaa salaadii gal inaad tahay allah akbartii faatixadii arkaantii ilaa salaamo nuqsigii qalbigaas ha ugu dureeri mubdilaadkiina inta aad qalbiga marinayso iska ilaali hada huwa nihaayatu salaad bay leeyihin marka labadaa madhab baa ku jira bacd alculamaa oo maalikiya xanafiya khaasatan ay u badan yihiin waxay dhaheen jiifka hadduu ku tukani waayo oo sujuud iyo rukuucdii uu markaa la imaanayo ama iimaba ahoo isagoo jiifo buu ishaaraya intaa waa laga rabaa jiifku ku tukanaya wuuna sujuudi karaa ama jiifku ku tukanaya sujuudi ma karaya laakiin madaxu ka ishaaraya darajada ugu dambayso wey marka madaxa ha ka tukado iyo xirbaha ha ka tukado iyo qalbi ha ku dureeriyo waxaa weeye culammada bacdigeeda qaba marka sida qawiga madhabuna shaafici waxaa weeye saddexdaasaa la iska rabaa madaxa haddaad kari weydo indhaha ka ishaar haddaad kari weydo qalbiga ku dureeri waayo marka kaasaana axwad oo dadaal badan in aan marka saa yeesho maxaa yeele waxay deliishanayaan nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum faatuu minhu ma staactum haddaan wax idiin faro wixii aan idiin faro waxaad kartaanuu kala imaada marka haddii wixii kale dhan aad kari weyday inaad qalbiga ku dureeriso waad kartaa soo maaha la imow bay leeyihin xadiidkaas deliishanayaan marka sidaasaana xoog badan imaam alhazaali sida uu xarirayo imaam alhazaali xadiidkaas waa isna u deliishaday saa in la yeelaa weeye buuna leeyahay masأlaة muhimaة jidا wa min alacmaali اlmakruuha acmaasha karaahiyada waxaa ka mid a fi salaati salaada dhexdeeda walatii taasoo tashkiilu lmusalli ka tukanayo shuqlintiisa ay ku sugan tahay can xuduuri qalbihi uu ka shuqloomo walatii taasoo tashkiilu lmusalli hiya iyaduba tashkiilu lmusalli usoo qadaro mutadakar walatii taasoo tashkiilu lmusalli hiya iyaduba tashkiilu lmusalli ama sideedaba iska wadba heyrsi waad heli kartaa marka min alacmaalidaas khabarkeeda maa yafcaluhudaa waay oo waxaad dhihi kartaa wamaa yafcaluhu waxa uu falayo bacdunaasi dadka barkooda ay falayaan ee iman doono min alacmaali bay ka mid tahay almakruuhati ee la karaahiyaystay fi salaati salaada dhexdeeda walatii taasoo tashkiilun hiya iyaduba tashkiilu musalli kan tukanaya shuqlintiisa can xuduuri qalbihi qalbigiisa xaadiridiisa laga shuqliyayo ah saa weeye macnuhu marka laakiin cibaaradu waa dogegsan soma artido wa min alacmaali almakruuhati waxaa ka mid a fi salaati salaada dhexdeeda walatii taasoo tashkiilu lmusalli hiya iyaduba tashkiilu lmusalli hiyadan walatidan khabar uga dhigayna jumladaasna waxaa weeye dee naxwada ninkii ku arkaa ku arkee waasilada caa'idkeedii oo la xaso weeye oo marfuuca marka waa inuu mubtada ahaado weye mufrad mubtadaa maanta walatii jumladaas siladeedii waan goynimo caa'idkii waan goynay hiyadaas waay walatii taasoo hiya iyaduba oo xagga markii carabiyada naxwada loo kaco waa mima laabud waa laabud waa laga maarmaan weye waa loo baahan yahay walatii taasoo hiya iyaduba tashkiilu lmusalli kan tukanayo shuqlintiisa ahaatay can xuduuri qalbihi qalbigiisa xaadiridiisa laga shuqlinayo maabaa ka mida yafcaluhu uu falayo bacdu nnaasi dadka barkii ay falayaan mutaabacatan ayagoo raacayo raaci darteeday u falayaan waxa cilmi waxay u leeyihin maaha dad ba iska daba habeegsanayaan mutaabacatan liajli mutaabacatin raacitaan darteeda ay raacayaan libacdi alfiraqi almubtadica firqooyinka mubtadicada barkooda iyagoo raacayo oo aana cilmi kale uusan ugu wacnayna ay iska tahay mutaabacatu lmubtadica waxyaalaha ay falaan oo waa maxay min tarkiizi dihni qalbiga ku taagiddiisa ama ku rakisidiisa ama ku sugidiisa ku mashquulintiisa iyo wa xuduurihi qalbiga xaadiridiisii ood ku mashquuliso diilata salaati salaada dhexdeeda inta lagu jiro o dhan salaada dhirirkeeda oo dhanba fii safi lqadamayn labada gomadood safidooda la safaayo mas'aladaasaa ka mid a waaye aada u jiri jirto masaajidda dadka cirbaha un lagaa murxin jiray marka aad iyo ilmiga hadda aanaan acmaali acmaal waxaa ka mida almakruuhati la karaahiyeystay fi salaati salaada dhexdeeda lagu karaahiyeystay walatii taasoo hiya iyaduba tashkiilu lmusalli kan tukanayo shuqlintiisa ah maxay ka shuqlinaysaa can xuduuri qalbihi qalbigiisa xaadiridiisaay ka shuqlini acmaasha noocaasee xun waxaa ka mid ah maa acmaal yafcaluhu ay falayaan bacdunaasi dadka barkooda ay falayaan mutaabacatan liajli mutaabacatin raaci darteeda ay raacayaan bay u falayaan libacdi alfiraqi firqooyin barkooda almubtadicati ee mubtadicada ah ka ay falayaana waa maxay min tarkiisi dihni qalbiga tarkiis waxaa weeye shayga ood meesha daa'imiso waaye markas aad oga yeesho markas waxaa la lahaa waa saldhig saldhig weeye haddii af somaa lagu fasiro min tarkiisi dihni qalbiga usaldhigidiisa ood yani qalbigaada aad uga saldhigayso aad daa'iminayso iyo wa xasrihi qalbiga uruurintiisa ood qalbigaadao dhanba ku xasriso ood ku uruurisay diilata salaati salaada dhexdeeda yani salaada intay dhirir taho dhanba fii safi lqadamayni labada gomadood un aad howl ka dhigato saa u qallooci saa u soo qallooci kan kale ku riix kaa soo jiid maantao dhan aad labadaada lugood un aad howl ka dhigato iyo wa kayfiyati ilsaaqi qidamihi qidamka gomodaha ku dhejintooda kayfiyooyinkeeda un aad ku mashquusho biqidami jaarihi kan jiiraankiisa oo min almusaliina kuwa tukanaya ka mida uu ku dhejiyo iyo wamaa yatacallaqu bidalika wayatasilu bihi iyo wamaa yatacallaqu bidalika arrinkaa waxa ku tacalluqo iyo wayatasilu bihi la xidhiiro arrinkaa iyo wax lamid ah waxyaalaha noocaasaa ka mid ah acmaasha makruuhaadeedu in badan baad aragteen baan umalaynaya farahoosaa intii loo soo qalluuciyo oo qibladii muqaabaladii la doonayay ay qibladu ujeedaanba saas looga soo duwi oo markaa cirdhii intii la yar fogeeyo bacdi lugtaadii lagu galabdhiririnayo lugtaadii lagu galabdhirinayo kolay dadka haddayna wada arkeenna qaar badan waa arkeen mushkila noocaasa marka wuxuu ku leeyahay fanara sheekha wuxuu leeyay fanara waanu arkaynaa buuri axyaanan waqtiyada qaarkooda axaduhu midkooda dadka noocaasa mashquulan xaal uu yahay kii mashquul ku awna fii qiyaamihi istaagiisa wa rukuucihi rukuucdiisa wuxuu ku mashquulsan yahayn bilsaaqi qidami waxaad arkaysaa markii la rukuuco logasaa loo qabsaday intuu lowi gacan ka qaado mid soo jiidi uu kusoo dhejin lugtiisa kusoo dhejinaya saa ugu soo dhejinaya marka wuxuu yidhi iyo wa kayfiyati ilsaaqi qidami ahay fii qiyaamihi wa rukuuci biilsaaqi qidamihi biqidami man yusallii bijanbihi kan agtiisa janbigiisa ku tukanaya gomadiisa oo gomadiisa ku dhejiyo biawdaacin kayfiyooyin makhsuusatin oo makhsuusa ah walaa yatafakaru kuma fakerayo fii macna aladkaari adkaarta uu akhrinayo waalqur'aani aladii fii salaatihi qur'aanka salaadiisa dhexdeeda ahaaday adkaartaaba kuma fikirayee labadan lugood buu ku fikiraya maanto dhan wa inamaa gaayatu waxaa weeye wuxuu adkaartadii xaggeeda loo kaco ujeeddadiisa yoolkeeda saldhigeeda waxaa weeye un an yatalafada inuu ku hadlo biladkaari waalqur'aani uu ku hadlo un wey muhimmadiisu bacd alghafla isagoo qalbigiisuna uu adkaarta iyo qur'aanka haafil ka yahayoo labada lugood uu ku mashquulay maca alghaflati alkaamilati kow mubtacidan xaal uu yahay kii ka fogaanayo can idraaki siri duma'niinati duma'niinada salaada dhexdeeda la iska doonayo sirta ay leedahay in uu haleelo oo u gaaro waa uu ka fogaya ka asaga aw ilkhushuuci khushuuc waa uu ka fogyahay wa tadaburi fi salaati lagu dhex tadaburo oo salaada loo fiirfiirsado qiradeeda aad qalbiga ku hayso la socoto waa uu ka fogyahay maca xuduuri lqalbi qalbi xaadirna uu ahaado maceeda bayna yaday lmawla allaha boqorka ah ee mawlaha ee maaliga ah hortiisa munaajaadkiisa uu taagan yahay marka uu qalbigiisa xaadir ahaado subxaanahu wa tacala waa ka mashquulinkaane iyo munaajaadkii alla munaajoodkiisii buu mashquul ka yahay fii kulli kelimatin kelimo walba ilahay uu kula munaajoonaya munaajaadka waa isla kooditaanka qofka aad isla faqdaan yaa munaajaad la dhahaa marka maanta ka'annamaa markuu qofkan adduunyadii dhabarku ujeediyey oo salaadii uu galay isagoo ilaahay la munaajoodayo ilaahay la faqayo kaasay lamid tahay wy wa munaajaatihi fii kulli kelimatin mutawajihan xaal u kii ujihaysanayo biha bisalaati salaada liladii kiibuu ujihaysanaya fadara samaawaati waalarda samooyinka iyo ardada abuuray buu ujihaysanaya arrimahaasoo dhan buu ka mashquulay waxaasaa marka ka midu weliba acmaasha makruuhada ah ee musalliga shuqlinayso waxyaalaha noocaasaa ka mid weli oo khushuucii salaada iyo waxoo dhanba tegsiinaye labada lugood un lagu mashquulay walaa yacni haada marka ansaabku leeyahay walaa yacni uma jeedo haadaa warka aan sidaa nidhe macnihiisa ma aha annanaa annagu nunkiru inaanu inkirayno assunnata saxiixata sunnada saxiixada ah asaabitata sugnaatay can sayidinaa sayidkaanaga ka sugnaatay rasuulilaahi ahaa rasuulka alla sala allahu calayh wasalam annaastati caddaynaysay cala istixbaabi ilsaaqi alqidami bilqidam gomadda in gomadda lagu dhejiyo sunanimadkeeda caddaynaysay cinda alstifaafi lisalaati salaada marka loo safanayo fa fii saxiixi albukhaariyi waxaa ku sugnaa can sayidina anas bni malikin radi allahu canhu an nabiy sal ly slam qaala wuxuu yidhi aqiimuu sufuufakum sufuuftiinna safa oo wanaajiya fa inii araakum rasuulkaa wuxuu leeyay waan idiin arkaa min waraa'i dahri gadaashaydaan idinka arkaaye waan idin arka waan idin jeedaaye sufuufta hagaajiyuu rasuulka yidhi wa kaana axaduna anas baa saalix mid kanaga wuxuu ahaa yalzaqu kii dhajiyo mankibahu bimankibi saaxibihi buu ku dhejin jiray wa qidamahuna biqidamihi saaxiibkii qidamadiisu ku dhejiri jiray wa inama almuraadu waxa aan u dan leenahay en diidannahay waxaa weeye cadamu ishtigaali lmusallii kan tukanayo ku shuqloomidiisa uu ku shuqloomo oo la waayo muxuu ku shuqloomaya diilata salaati bi hada alamri waxaan u jeedna waxaa weeye salaadii oo idilba in arrinkaa lagu mashquul